hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ahna caasimadda kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed waxa uu dirtay afar diyaaradood oo siday shixnado gargaar mucaawino ah ujeedka gargaarkan ayaa ahaa in shacabka magaaladaasi ay uga gaashaantaan abaarta laga cabsi qabo in ay ku dhufuto deegaanada koonfur galbeed waxaana gargaarkan horay dowladda soomaaliya ugu deeqday dowladda shinaha agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda soodma saare cali yuusuf ayaa warbaahinta uga warbixisay shixnadan gargaar ee ka duuleysay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ku wajahan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya waxaan joognaa garoonka aadan cadda international airport oo maalmahan aan ka diraynay gargaar gargaar aan ka diraynay waxaan maanta halkaan aan ka dirnay afar falayd oo ah afar falayd oo afar falayd oo aan u dirnay degmada baydhabo ayadoo aan ka jawaabayno baaqii madaxda qaranka iyo gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka naga soo gaaraya iyo shacabka ku dhaqan degmada baydhabo ayadoo laga digayo abaaraha bacan ee hadda la saadaalinayo ayay tani bilaaw waxay u tahay in aan ka jawaabno baaqyadaas waxaana rajaynaynaa inay sii socon doonaan baaqyada iyo ka jawaabitaanka hay-adda maareynta masiibooyinka ayadoo u taagan mar walba in ay dadka soomaaliyeed ee inta badan abaaraha iyo illiinadu ay ku habsadaan ay gargaar bili aadamna ay la gaarsiin